bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalمين والصlaaة والsلاam عlى rasuuli الlah slى اllh عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahuma wfiqna min alأqwali واlأcmaali lma تxibh وtarضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sideed iyo soddonaad ee suuraة اlxaj allah waxau ihi subxaanه in allaha yudaaficu can اladiina aamanuu ina allaha laa yuxibu kula khawaanin kafuur allah waxau idhi jala jalaaluh ina allaha alle yudaaficu waxa uu daafacayaa can aladiina kuwii ayaa alla u daafacayaa kuwaasoo aamanuu rumeeyey waxa uu ka difaacayaa rabbi hawaa'ila almushrikiin sida uu jalaaleynku soo qadarayo mushrikiinta musiibooyinkooda iyo dhibaatooyinkooduu ka difaacayaa ina allaha alle yudaaficu waxa uu difaacayaa can iladiina kuwii aamanuu rumeeyey mafcuulkiibaa maxduufa muxuu ka difaacayaa ghawaa'ila almushrikiin wa masaa'ibahum yacni dhibaatooyinkooda iyo masaa'ibka mushrikiinta ayuu ka difaacayaa rabbi mu'miniinta ina allaha alle laa yuxibu ma jecla kulla khawaanin mid khiyaamo badan dhammaantii ma jecla oon ammaano lahayn wax lagu aamino kaasoo kafuurin gaalnimo badan ilaahay ma jecla udina waa loo fasaxo waa loo oggolaaday liladiina kuwii yuqaataluuna lala dagaalamayey biannahum bisababi annahum iyaga dulimuu in la dulmiyey darteedna loola dirirayey waxa loo oggolaaday ay fil qitaali iyaguna dee inay diriraan oo isdifaacaan wa ina allaha allana calaa nasrihim gargaaridooda iyo inuu u hiiliyo laqadiirunkii awoodee kara weeyaan rabbi alladiina waa kuwii kuwaa ilaahay u idmay inay jihaadaan ee rabbi u hiilinayaa aladiina waa kuwa ukhrijuu laga saaray min diyaarihim guryahoodii laga bixiyey bikayri xaqin xaq darrena lagaga bixiyey ilaa an yaquuluu rabbuna allah waxa uu soo qadarayaa jamalku futuuxaatulilaahiyaha wuxuu soo qadarayaa ilaada waxa laga istinoonayo waxau odhanayaa ay maa ukhrijuu bishayin min alashyaa ilaa an qaaluu rabbuna allah waalmudaaricu bimacna almaadi macnaha laguma bixin shay ashyaada ka mida waxay galeen oy kasbadeen oo dembiyoo lagu bixiyey ma jirto ilaa an yaquuluu ay ilaa an qaaluu rabbuna allah inay yidhaahdeen rabbigayo waa allah mooyaane wax kaloo lagu galay oo lagu barabixiyey ma jirto mudaaricuna waa macno maadi buu yidhi oo ilaa an yaquuluu ay qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane allah waxau yihi walowlaa dafcu llah ilaahay reebistiisa iyo celinta uu ku celinayaa haddaanay jiri lahayn way jirtaaye annaasa dadka uu ku celinayo ka bedel naaska bacdahum barhkood uu ku celinayo bibacdin barhka kale haddaanay jiri lahayn haddii aanay jiri lahayn in dadka barhkooda barhka kale lagu celinayo oo lagu reebayo dhibkooda oo laga horgeynayo taasi haddaanay jiri lahayn way jirtaaye hee lahudimad waa la waa la burburin lahaa oo waa la dumin lahaa sawaamicu ay macaabidu ruhbaan kuwa cibaadaysta ee nasaarada ka mida ruhbaanu nasaara meelaha iyo maxaanku idhaahdaa mowlacyaday ku cibaadaystaan waa laga dumin lahaa wa biyacun kaniisadaha nasaaradana waa la dumin lahaa wa salawaatun kaniisadaha yahuuddana waa la dumin lahaa wa masaajidu masaajidana waa la dumin lahaa masaajidadaasoo yudkaru lagu xusayo fiihaa dhexdooda ismullaahi ilaahay magaciisa lagu xuso kahiiran in fara badan yacnii cid cibaadaysataba jamiicu dawaa'if lama heleene qoloba qolada kale ayay ku joogsan lahayd walayansuranna allaahu walle ilaahay wuu u hiilin oo wuu u hiilin man yansuruh axadka u hiilinaya ilaahayna waa u hiilin waayo ina allaha alleh laqawiyun waa mid xoog badan casiizun oo gaaliba oo awoodiisu sarrayso oo wax ka sarreeya aanu jirin alladiina kuwii baa ilaahay u hiilinayaa in makannaahum haddaanu makan siino fil ardi arlada dhexdeeda oo dhulka aanu gacanta u gelin oonu u dhiibno aqaamuu salaata salaada oogayey oo wa aatowu zakaata sakadana bixinayey oo wa amaruu dadka amraya bilmacruufi waxa wanaagsan wanahaw oo u diidaya dadka cani ilmunkari waxa xunnaa walilaahi alla ayaa iska leh caaqibatu lumuuri arrimaha cidhibtooda dambe rabbaa iska leh allah waxau idhi wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan nebi allow oo ku rumayn waayaan faqad kadabat way beenisay qablahum kuwan hortood gaaladan iyo nimankan reer quraysheed ee ree maka hortood waxa beeniyey waa looga horreeyey beenintee qowmu nuuxin nuux qoomkiisii ayaa beeniyey oo ay nuuxaa mafcuulkii baa xadfan oo kii la beeninaya ah qowmu nuux waxay beeniyeen dee nebigoodii nuux wacaadun ree caadna waxay beeniyeen ay huudan dee nebigoodii huud mafcuulkiibaa maxduuf oo lasoo qadarayaa wa thamuudu ree thamuudna waxay beeniyeen ay nebiyahum saalixan dee nebigoodii saalix wa qowmu ibraahiim nebi ibraahim qoomkiisiina waxay beeniyeen dee ibraahiima nebi ibraahim baa ay beeniyeen wa qowmu luutin luut qoomkiisiina waxay beeniyeen luuta nebigii loo diray luut wa asxaabu madyana ree madyanna waxay beeniyeen shucayban nebigoodii shucayb marka mansuubkii baa ka wada xadfanood u soo qadaraysa alla waxau idhi wakudiba waa la beeniyey muusaa nebi muusena waa la beeniyey oo fa amlaytu waan u kaadiyo waa u seeta dheereeyey lilkaafiriina kuwa gaalada a waan u seeta dheereeyey humma akhadtuhum dabeed waan qabtay oo waan ciqaabay ee fa kayfa kaana siday ahaatay nakiiri ay inkaarii calayhim yacnii diidmada aan u diidaye kufriga iyo gaalnimada diidmadaa aan u diidayeen ku inkirayey cidhibtii ka dhalatay siday noqotay ay waqaca mowqicahu dee meesheedii bay dhacday weeyi alla waxau idhi haddaba faka ayin in badan oo min qaryatin magaalo ah min qarya waa calaa xadfi mudaaf oo had iyo jeer waxaa loo soo qadaraa dee ahlu qarya oo dadka degaanka weeyaan kuwa cuquubada mutay ee dee gidaarada maaha iyo dhagaxaanta marka faka'ayin in badan waa sida kamtii khabariyad ahayd ee tagsiirka faa'iideynayse in badan oo min qaryatin min ahli qarya magaalo ehelkii ku noolaa ah ayaa ahlaknaaha aanu halaagnay wa hiya daalimatun walxaal baanu halaagnay hiya iyadu qaryadaasi daalimatun mid dulmi fashe ay tahay oo gaalnimo gashoo dembaabtay fahya qaryadaasi khaawiyatun mid ku dhacday weeyaan oo duntay calaa curuushihaa saqafyadeedii bay ku dhacdo waa isku duntay oo degaankoodiiyo dhismayaashoodiibaa burburiya baaba noqday wa bi'rin ceel badana ceelkaasoo mucadalatin laga tegey laga dhaqaaqay ceel laga cabbi jiroo camiraa fara badanaa oo nafar aanu maanta dul taagnayn oo dadkiisa ay wada leedeen ay hore u dhinteen wa qasrin fooq iyo guri dheeri badanaa gurigaasoo mashiidin la koryeeloo la taagay sar ama fooq la dheereeyoo la taagay oo waxa weeyaan baaba-ay oo burburay badanaa afalam yasiiruu miyaanay soconin fil ardi arlada dhexdeeda miyaanay soconin oo nimankan gaaladan ree makee qurayshi miyaanay soconin dhulka oo fa takuuna dabeed anay u ahaanin lahum iyaga quluubun qalbi yeelanaya u ahaanin qalbiyadaasoo yacqiluuna ay wax ku fahmayaan bihaa qalbiyada miyaanay dhulka marin si ay wax u fahmaan oo u gartaan afalam yasiiruu miyaanay soconin fil ardi ay cala al ardi arlada korkeeda miyaanay soconin oo aanay marin oo fatakuuna ay u ahaato haddii ay maraan lahum iyaga quluubun qalbiyaal ay u ahaadaan qalbiyada oo yacqiluuna ay ku garanayaan bihaa qalbiyada oo dabeed ay u ahaato qalbiyo ay wax ku gartaan oy ku fahmaan aw aadaanun ama dhaga ay u sugnaadaan dhagaha oo yasmacuuna ay ku maqlaan bihaa dhagaha ay wax ku maqlaan fa innahaa qisadu waxay tahay damiiru qisa laydhaha haadaasoo ayilqisa yacnii arrinka iyo qisadu waxay tahay fa innahaa qisada iyo arrinku waxay tahay laa tacmaa ma indhabeesho al absaaru aragyadu ma indhabeelaan walaakin ha yeeshee tacmaa waxa indhabeela alquluubu qalbiyada allatii qalbiyadaasoo fi suduuri laabaha dhexdooda ku sugan alla waxau idhi wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan nebi allow bilcadaabi cadaabkiibay kaa degdegsanayaan oy keenku leeyihiin walxaal bay cadaabka kaa degdegsanayaan lan yukhlifa allah ilaahay aanu baajinayn wacdahu yaboohiisa iyadoo ilaahay wuxuu ballan qaaday aanu baajinayn oo xilliguu ugu talagalay uu soo degayo ayaa haddana ay degdegsanayaan wayna yowman maalin oo cinda rabbika rabbigaa agtiisa ahaatay nebi allow ka alfi sana san yacnii kun sannadood oo kale weeyi kunkaa sannadood oo mimaa kii ka mida tacuduuna aad tirsanaysaan yacnii kun sannadoodoo sannadadaa tirsanasaan oo kale ah ayaa maalinta keliya ilaahay agtiisa la taagan yahay u dhigantaa wa ka-ayin in badan oo min qaryatin magaalo ah ay min ahli qarya qaryo ehelkeedii ah ayaa amlayta aanu u kaadinnay lahaa iyada aanu seeto dheeraynay walxaal baanu u seeto dheeraynay hiya iyadu qaryadaasi daalimatun mid dulmi fashay ay tahay macnaha ehelkeedii ay dembaabeen oo dulmi ay galeen suma akhadtuhaa dabeed waan qabtay baa alla u yidhi qaryadaasi waylaya xaggaygunbuu ahaaday almasiiru ay ilmarjicu walma'aab noqodka damba iyo halka loo noqonayaana aniga xaggaygunbuu ahaadoo xaggaygaa loo soo noqon qul waxaad ku tidhaa nebi allow dadka yaa ayuhannaasu dadkiiow innamaa ana anigu waxaan idiin ahay uun lakum idinka nadiirun dige ayaan idiin ahay digahaasoo mubiinun ay bayinun nadaara digistiisu ay caddahay oon caad saaray haddaba faladiina kuwii aamanuu rumeeyey rasuulka ee waddadiisa raacay oo camiluu saalixaati acmaasha wanaagsanna sameeyey lahum waxay leeyihiin makfiratun dembi dhaaf iyo wa risqun risiq ayaa ay leeyihiin risiqaasoo kariimun wanaagsan oo jannadii ah waaladiina kuwa sacow u socday fii aayaatinaa fii ibdaali aayaatina aayaadkayaga si ay u buriyaan kuwa u socdayna mucaajiziina xaale ay yihiin kuwa mu'miniintii iyo intii rasuulka raacday cagsi gelinaya oo doonaya inay diinta ka duwaan iyo dariiqa rasuulka ama mucaajiziina iyaga siday la tahay yacni iska dhigaya sidii kuwo ilaahay cagsi gelinaya oo kale ma cagsi gelin karaan eh ulaa'ika kuwaasi asxaabuuljaxiim jaxiima asxaabteeda weeyi kuwa u socda hadhiyo habeenba inay aayaadkayaga buriyaan oo ay beeniyaan oo doonaya inay dadkana diinta ka duwaan oo rasuulka dariiqiisa ay ka duwaan dadkaoo ka horjoogsadaan kuwaasi jaxiima asxaabteeda weeyi allah waxau ihi wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli walaa nabiyin ilaa idaa tamanaa alqa shaytaanu fii umniyatih wamaa arsalnaa maanaan dirin baa allau yidhi min qablika adiga hortaa nebi allow min rasuulin rasuul maanaan dirin walaa nabiyin nebina maanaan dirin ilaa haddii aanu dirase idaa tamannaa marka uu akhriyo nebigu oo yacnii waxyigii ama qur-aankii u akhriyo alqa shaytaanu shaydaanku waxa uu ku tuuri jiray fii umniyatih nebigaa qiraa'adiisa wuxuu ku dhex tuuri jiray ashubaha waalwasaawis yacni tashuush iyo shubho iyo waswaas ayaa qiraa'ada nebiga shaydaanku ku dhex tuuri jiray si ay dadku uga baydhaan oonay waxa weeyaan waxyiga u akhriya u raacin fa yansakhu allah dabeed ilaahay waxa uu baabi'in jiroo zuulin jiray maa yulqi shaytaanu shaydaanku waswaaska u soo tuurayo ayaa rabbi u zuulin jiroo meesha ka saari jiray humma yuxkimu allah dabeed ilaahay waxa uu sugayaa aayaatih aayaadkiisa ayaa alla u sugi jiray wallaahu allana caliimun kii cilmi badan weeyi xakiimun ee falsuuban ee shay walba halkiisa dhiga shayna aan la seegin makaankiisa munaasabkaa liyajcala maa yulqi shaytaanu fitnatan liladiina fii quluubihim marad liyajcala laamtu waa laamu cilla waxaa lagu cilaynayaa alqa shaytaanu fii umniyatihi yacnii shaydaankan lagu imtixaamay ee waswaaska iyo tashuushka ku soo tuuraya maxaa loogu imtixaamee uu u waswaasinayaa liyajcala ay liyajcala allaahu faacilkuna waa allah si uu allaah uga yeelo maa yulqi shaytaanu shaydaanku waxa uu soo tuurayee waswaaska iyo tashuushka ah fitnatan si uu fitno uga yeelo liladiina kuwii uu fitno uga yeelo fii quluubihim qalbiyadooda uu ku sugnaa maradun xanuunku iyo walqaasiyati kuway qallashay quluubuhum qalbiyadoodu kuwa qalbiyada ka jiran ee munaafiqiinta ah ee waxa weeyaan kufircalooleedka qaba maradu shaki washubuhaad maradka shakiga iyo shubuhaadka iyo munaafiqnimada iyo kuwa mushrikiintaee gaalada kale ah yacnii kuwaa si uu fidno uga yeelo oo ay ugu fidnoobaan oy shayddaanka u rumaystaan wa ina aldaalimiina daalimiintuna lafii shiqaaqin khilaaf baa ay ku sugan yihiin waa gaaladii dulmiga weyn ku dhacdaye khilaafkaasu baciidin fog kuwa daalimiintiihna khilaaf fog bay ku sugan yihiin waliyaclamo iyo si ay u ogaadaan tanna waa cillo labaad oo alqa shaydaanu fii umniyatihidii unbaa lagu sababaynayaa oo maxaa shayddaankaasi u waswaasinayaa waliyaclama iyo si ay u ogaadaan aladiina kuwii uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey annahu qur'aanku alxaqu xaq inuu yahay xaqaasoo min rabbik rabbigaa xaggiisa ka ahaaday oo fa yu'minu ay rumeeyaan bihi waxa weeyaan qur'aanka ay rumeeyaan oo fa tukhbita dabeed ay u khushuucdo markay rumeeyaan lahu ay lilqur'aani qur'aankiiyo waxyiga ay u khushuucdo quluubuhum qalbiyadoodu ay u dabacdoy u khushuucdo wa ina allaaha allena lahaadi ladiina kuwii mid hanuuninaya weeyaan rabbi kuwaasoo aamanuu rumeeyey ilaa siraatin jid xaggii ayaa uu ku hanuuninayaa jidkaasoo mustaqiimin toosan ilaahayna tabaaraka wa tacaala waa ka mu'miniinta ku hanuuninaya jidka toosan waxa weeyaan if iyo aakhiraba walaa yazaalu ka zuuli maayaan alladiina wixii kafaruu gaaloobay fii miryatin shaki dhexdii ka zuuli maayaan inay shaki ku dhex jiraan oo minhu ay min alqur'aan qur'aanka shaki inay kaga dhex jiraan ka zuuli maayaan xataa taatiyahum asaaca ilaa saacadda qiyaame ay u timaado baktatan xaal ay tahay yacni kadis aw yaatiyahum ama uu u yimaado cadaabu yowmin maalin cadaabkeedu u yimaado maalinkaasoo caqiimin madhalays ah macnaha khayr ka madhan marka iyaga loo eego binisbati ilayhi oo maalintu sida kale khayr laawo uma aha e laakiin iyaga marka loo eego ayay balaaye iyo baas ku tahoo dee musiiba ku dhacaysaa oo khayr anu ugu jirin waana maalinta qiyaame ee dee cadaabkiiyo cuquubada ay u dhammaanayso alla waxau idhi almulku boqortinimada rasmiga iyo lahaanshuhu yowma idin maalintaa qiyaame lilaahi alla ayuu u sugnaaday oo yaxkumu waa kala xukumayaa rabbi baynahum dhexdooda ayuu kala xukumayaa oo muxuu ku kala xukumayaa dee faladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey fii jannaati annaciimi waxyaabo lagu nicmaysto jannooyinkiisa ayaa ay ku sugan yihiin waaladiina kafaruu wixii gaaloobayna oo wakadabuu beeniye biaayaatina aayaadkayaga fa ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaabbaa ay leeyihiin cadaabkaasoo muhiinun dulleeya cadaab dulleeya ayaa ay leeyihiin allah waxau idhi waaladiina kuwa haajaruu hijrooday oo fii sabiili illaah ilaahay dartii kuwa u hijrooday summa qutiluu dabeed la laayee la dilay iyagoo hijradii ku jira ilaahay dartii loo dilay aw maatuu ama dhintay oo iyagoo hijradii kuba sii jira ama markay hijroodeen batoodii ay yacnii ajashooda ay dhammaato o ay dhinteen layarsuqannahum allaahu walle ilaahay waxa uu ku arsaaqi uu ku arsaaqi risqa risiq risiqaasoo xasanan wanaagsan walle ilaahay waxa uu ku arsaaqi arsaaqad wanaagsan oo jannada ah wa ina allaha allena lahuwa alle khayru raasiqiina inta wax arsaaqda kuwa u khayrka badan weeyi layudkhilannahum walle ilaahay waxa uu gelin uu gelin mudkhalan makaanu gelitaan marka ismu makaan laga dhigo ama mudkhalan gelin ayuu gelin marka laga dhiga master miimiya taakaasoo yardawnahu ay raalli ka yihiin wallee ilaahay waxa uu gelin meel ay raalli ka yihiin wa ina allaaha allana la caliimun kii cilmi badan weeyi xaliimun ee dulqaad badan ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan aynu akhrinay waxa uu kaga warramay maqaasid iyo mawaadiic aad iyo aad muhiim u ah mowduuca ugu horreeyaa waxa uu yahay difaacu llaahi cani almu'miniina wa nasruhum ilaahay dadka mu'miniinta inuu difaacayo oo dhibka iyo sharka gaalada uu ka difaacayo una gargaarayo ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu ina allaha laa yuxibu kulla khawaanin kafuur waxaa laga yaabaa qofku inuu is yidhaahdo oo sawta mu'miniin badan dhibaata ku dhacayso mee difaacii rabbi waxaa laga yaabaa qofku isagoo mu'min ah haddana iimaankiisu inaanu gaadhin heerkii la rabay oo nuqsaan ku jirta isaga ama dembi iyo wuxuu galay oo uu galabsaday in lagaga goynayo oo maanta dadka mu'miniinta ah iyagoo mu'miniin ah haddana iimaankoodu ma taagna heerkii uu waxa weeyaan uu sabab ugu noqonayey inay guusha ilaahay oo dhammaystiran helaan waayo caqiidadoodii iyo iimaankoodii waa daciif macaasida iyo dunuubta ay ku dhacayaan way fara badan tahay taasaa kaliftay inuu cadowgoodu maanta ka gacan sarreeyo laakiin iimaanka markay xaqiijiyaan ee halkii loogu talagala ay dhigaan ee caqiidadooda ay saxaan ee diintooda ay u laabtaan ilaahay tabaaraka wa tacaala waa difaacayaa isagaana kaga fillaanaya xumaanta iyo sharka gaalada oo dhan waxaa kaloo aayaadkan ku sugan awalu mashruuciyati alqitaali fii sabiili illaah waqad mara aljihaadu bimaraaxil yacnii dagaalka ilaahay dartii loo dagaalamo markii ugu horreysee la jideeye loo fasaxay mu'miniintu inay dagaalami karaan waxaana dagaalka loo fasaxayaa uu soo maray maraaxil kala dambaysa oo mar keliyuun jihaada lama odhan oo markii ugu horreysee mu'miniintu ay maka joogeen cahdigii makiga ahaa waxaa la amraayey inay gacmahooda laabtaan oo iska tukadaan oo jihaad aanay samayn alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum wa aqiimu salaa waajibkoodu wuxuu ahaa maka intay joogeen salaadiinna ooga gacmihiinnana laabta sababtu waxa ay tahay dee jihaad marka la qaadayo shuruud buu leeyahoo dee iska jihaaduun ma aha cidda lala jihaadayo goorta la jihaadayo awoodda lagu jihaadayo halka laga jihaadayo intuba shuruud iyo dawaabid in la dhowro u baahan bay leedahay oo sida salaadda iyo soomkuba ay shuruud ay ku ansaxaan u leeyihiin ayaa jihaadkuna shuruud u leeyahi oo dhaqaaquun ma aha waxyaabaha daruuriga ah waxaa ka mid a alqudra dee awoodda iyo karitaanka oo laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha dadka muslimiintii maka markay joogeen ducafaa bay ahayn dad ducafo ah oo tira ahaan iyo awood ahaan ba u yar oon ka hortegi karin ama aan u birdhigan karayn cadowga gaaladee ka soo horjeeda markaa si aan dee cagta loo marin hadday madaxa la kacaan ayaa lalahaa kufuu aydiyakum wa aqiimu salaa waa ilaa inta la gaadhayo heer aad awood heli karto dabadeed nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu ka hijrooday makee madiine uu tegey ee madiine ay noqotay daartii islaamka iyadoo maki weli daarul kufaar ah daartii gaalada iyadoo weli maki ah ilan sanadkii sideedaad markii la furtay unbay daaru islaam noqotay marka iyadoo maki dee daarul kufri oo mushrikiintii ay haystaan nebi moxamed hadhcad markuu bannaanka uga baxay ee madiine uu yimid ee ree madiine ay rumeeyeenay soo dhoweeyeen ee rasuulkii uu helay sala allahu calayhi wasalam horta degaan uu ka duuli karo oo saldhig u noqon kara oo madiine oo daaru islaama caasimadii islaamka halkaa markuu helay ee degaan u ka dhigtay markii dadkii muslimiinta ay farabateen ee dad fara badan reer madiine iyo ummado kaloo fara badan ay islaamkii ku soo biireen markii rasuulkii uu tiro badan iyo awood iyo meel saldhig uu ka dhigto oo dhaawiciis iyo dhimashadiis iyo ciidankiis iyo cid walba laga abaabulo ile qofku markuu dagaal qaadayo meel uu usoo noqdo saldhigo waa inuu helo intaa markuu isla helay ayaa waxaa timid marxalatu lidni bilqitaal marxaladii loo fasaxay inay dagaalami karaan marka laguma waajibin laakiin waa idan waa fasaxuun waa marxaladii ugu horreysay waana ta aayaddana ay tilmaamayso udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir waa loo fasaxay waa fasax waa idanuun marxaladdaa idanka waa marxaladdii ugu horreysay ee loo jideeyey inay dagaalami karaan marxaladda ku xigtay waxay ahayd qitaalu man yuqaatiluhum duuna man siwaahum ciddii iyaga dagaal ula soo badheedha inay la dagaalamaan laakiin cid kale aanay doonan oo dagaalkooda iyo jihaadkoodu ku ekaado oo keliya ciddii uun iyaga dagaal ula soo badheedha oo alle waxau ihi waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu waxaad ilaahay dartii ula dagaalantaan kuwa idinla dagaalamaya uun hana xadgudbina marka waa qitaalu man yuqaatilhum duuna man siwaahum cid kale uma gudbayaan kadib waxaa timid almarxalatu alxaasima marxaladii kama dambaysta ahayd ee si guud loogu fasaxay cid wal oo diinta ka hor timaada inay tallaabo ka qaadi karaan oo allah waxau ihi waqaatiluu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa gaalada iyo mushrikiinta si guud caam ahaan ula wada dagaalamoo ula dirira iyaguba siday dhammaan idinla wada dagaalamayaan aanay idin kala saaray marka aayaddan ayay ahayd yacni marxaladii nihaayiga ahayd ee si guud loo amray waxa weeyaan cid wal oo gaalo ah in waxa weeyaan ay la dagaalami karaan culimmadu waxay yidhaahdeen maraaxishan kala dambaysee jihaadka loo sharciyeeyey dee maaha mansuukh laakiin marxalad walba meeshay ku habboonta iyo xilligeeda lagu camal falaa oo dee salaad walba goortii ay joogtaa la tukadaa marka culimmadu waxay yidhaahdeen ummadda islaamku marxaladda ay daciifka tahay sidii reemaka ay ahaayeen oo kale waajibka saarani waxa weeye dee inay gacmahooda laabtaan cibaadaystaan laakiin u diyaargaroobaan dagaalka oo dee waaciduu lahum mastadactu min quwa sharcigu kuma amrayo dee iska dhaqaaqoo faraha uun fiiqfiiqoo dadka ka hor taguun islaamku ma aha uun qofka dee in la odhanayo iska dhaqaaqe nidaam iyo shuruud ayaa uu leeyihi marka xaaladda ay dadka muslimiintu ducafo yihiin waxay ku camalfalayaan marxaladdii ree maka oo waa sabrayaan waanay diyaargaroobayaan dagaalna qaadi maayaan marxaladda ay muslimiintu xoog iyo cudud iyo awood leeyihiinee dagaal ay qaadi karaanna dee waxay ku camalfalayaan marxaladdii ree madiine oo waxbay iska dhicinayaan marka jihaadku ilaa qiyaamaha waa mid taagan oo waxa weeyaan baaqi ah oo baabi'i maayo oo raayatuljihaad way taagan tahay laakiin maraaxisha ay muslimiintu marayaan unbaa kala duwan oo dee xilliga la awoodana waa la jihaadayaa xilliga aan la awoodayna dadka muslimiinta ah dabka la saari maayee dee waa la diyaargaroobayaa waxaa kaloo muhiim ah tamaayusu sufuuf sufuufta gaaladiiyo muslimiintu inay kala soocanto low tasayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima reemaka yacnii waxaad in dagaal lagu qaado intaasoo jeer dib loogu dhigay afraad muslimiin oo tiro yar oo kooban oo dhex joogay mushrikiinta ku dhex noolaa kuwaasaa laysla jiidhi oo cagta la marin oo dhibaata ku dhici darteed cabsida laga cabsanayo darteed ayaa makoo dhan in la furto dib loogu dhigay dee maxaad u malayn ummado dhan iyo degaano dhan oo ay isku dhex jiraan gaaladiiyo muslimiintii haddii dabka la saaro ma aha wax sharcigo islaamka ogoliy maantana gaaliyo islaam isdhex gashay iskaba dhaafe muslimiintii sooca ahayd ayaaban ka badbaadayn kuwa jihaadka sheegtay jihaad maahay waa fasaad iyo fitane oo masaajidadii baa nabadgelin oo macaahiddii diiniga ahayd baa nabadgelin oo aswaaqdii muslimiintu ka adeeganayeen baa nabadgelin oo iska dhaaf meel kale xaramkii ilaahay baa nabadgelin oo ay qarxiyeen markaase haddana jihaad ay sheeganayaan oo ay leeyihiin jannaanu doonaynaa waa ummad fitnowday oo fasaadkii iyo fitnadii shaydaan u qurxiyey waxaa kaloo ku sugan aayaadkan sifaatu ahli tamkiin dadka alla uu makansiinayee dhulka uu dhiibayo sifaadka ay leeyihiine rabbi uu raallida ka yahay wa aladiina in makannahum fi lardi aqaamuu salaata wa aatawu zakaata wa amaruu bilmacruuf wanahw can ilmunkari walilaahi caaqibatu lumuur waa kuwa dhulka haddii loo dhiibo salaada oogaye sakada bixinaye dadka wanaagga faraya towxiid ugu horeeyo xumahana u diidaya shirka ugu horeeyo marka dadka hoggaanka iyo maamulka gacanta loo gelinayo sifaadkooda ugu muhiimsan waxaa ka mid ah shacaa'irta islaamka inay oogaan oo salaadda ugu horayso suuqyada muslimiinta iyo dukaamadooda iyo maxallaadkooda iyo ganacsigoodu inuu iska furaado dee maaha iyadoo xaya cala salaax xaya cala alfalaax laakiin dadka dowladda iyo maamulkaee awoodda gacanta ay ugu jirtaa waa inay ku khasbaan wakhtiga salaada in la xidho salaada la yimaado wakhtiyada kalena dee ganacsigii lagu noqdo fa idaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illaah yacnii ilaahay deeqdiisa dee dalaboo doondoonoo waxa weeyaan masaariiftaada raadso oo ganacsigaaga furo markaad salaaddii dhammaysato maxaabay kaa qaadanaysaa waa wakhti kooban laakiin shaydaankaa uga dhigaya intaa yar inay wax dhaafayaan sakadii baa ka mid ah oo dadka madaxdii halka cashuuro iyo waxaan sharci ahayn lagu daalayo sakada oo loo habeeyo dadkoo loo maamulo loo nidaamiyo oo cidday ku waajibtayna laga qaado cidda mutaysatana la siiyo waddankana wax loogu qabto ayaa ka qiimo badan waxyaabaha kale laga yaabo dadku inaanay bixinba oo musuq maasuqu u gelayo oo waxyaabahan kale la qaado waxa weeyaan marnaba dadku sidooda u bixin maayaanoo dee waxaanay raalli ka ahaynoo waxa weeyaan dee laga yaabo inaanay runta ka sheegin sida faraha badan leh laakiin zake markay noqoto waa cibaado oo qofku xoolihiisa waxa ka go-aya ma qarin karo waayo wuxuu garanaya cibaado alle ugu dhowaanaya inay tahay marka haddii loo habeeyo oo dadka madaxdu iyagaa xaq u leh inay dadka ka qaadaan zakada ku waajibtee ay waxna ugu qabtaan dadka u baahanna siiyaan wax fara badan iyo dhaqaalo fara badan ayaa kasoo bixi laha iyo waxtar fara badan waxaa ka mid a maqaasida iyo waxyaabaha sifaadka ay leeyihiin dadka dhulka gacanta loo gelinayaa inay dadka wanaagga faraan xumahana u diidaan oo yacni waxa weeyaan shaciirada in la nooleeyo oo wanaagga ay faraan oo xumaha ay ka reebaan dadka oo cidda u taagan hawshaana ay garab iyo gaashaanba u noqdaan waa waxyaabaha dee madaxda lagu yahay hoggaanka dadka waxa weeyaan loogu dhiibayo wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaati layastakhlifannahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a aayaddaa kalena rabbi waxa uu ku tilmaamay yacni dadka uu u ballanqaaday rabbi inuu arlada gacanta u gelinayo waa kuwa mu'miniinta ee camalka wanaagsanna sameeyey waa kuwaas ayaa loo ballanqaaday dhulka in gacanta loo gelinayo lana makansiinayo diintoodii rabbi uu raalli uga noqdo loo suurtogelinayo in sida ilaahay raallida uu ka yahay ay rabbi u caabudaan oo diintiisa iyo daacadiisa u oogaan cabsidoodiina ilaahay ammaan iyo nabadgelyo ayuu ugu bedelaya laakiin maxaa shardi ah waa iimaanka iyo camalka wanaagsan yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a waxaa kale oo yacni shardi asaasiya ah ilaahay keligii inay caabudaan oo cid kale aanay cibaadada ku lamaanayn waxaa kaloo aayaadkan alla uu ku tilmaamay tasliyatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa annahu qad kudiba man qablah kamaa kudib laabqaboojin nebiga sala allahu calayhi wasalam laabtiiyo niyadda loo dejinayo oo loo tilmaamayo beeninta la beeniyey isaga inaanay ku gaar ahayne walaaladiisii ka horreeyey ambiyadaba hore in loo beeniyey oo alla waxau ihi wain yukadibuuka faqad kadabat qablahum qowmu nuuxin wacaadin ilaa aakhiri alaayaat nebi moxamedow haddii lagu beeniyey oo ay qurayshi ku beeniso nebiyadii kaa horreeyeyba waa la beeniyey toddoba qolo oo ambiyadoodii beenisay ayaa aayaadkan lagu tilmaamay oo reer nuux iyo ree caad iyo ree hamuud iyo ree ibraahim iyo ree luud iyo asxaabu madyan iyo qowmu muusa dabeed alla wuxuu tilmaamay kuwaa rusushooda beeniyey halkuu mariyey iyo halaaggii ku habsaday fa amlaytu lilkaafiriina uma akhadtuhum fakayfa kaana nakiir waa cuquubaday ku dhacday marka macnuhu waxa weeye adiga kuu gaar maahee sidii adigaba laguu beeniyaa kuwaana loo beeniyey waxaana heli doona kuwaa wixii helaye iska sabir siday ambiyadaasiba u sabreen fasbir kamaa sabra ululcasmi min arusul fa kayfa kaana nakiiri ay inkaari oo nakiir waa bimacna alinkaar siduu ahaaday diidmadan u diidayay inay beeniyaan oo gaaloobaan inkaarka aan ku inkirayay gaalnimada iyo kufriga cidhibtii ka dhalatay siday noqotay jalaaleenku waxau odhanayaa ay huwa waaqicun mawqicahu waxay noqotay alla ilahe meeshii ku habboonayd bay dhacday oo ciqaab iyo cadaab munaasab ku ah ayaa ku dhacday weeyi waxaa kaloo rabbi uu kaga warramay aayaadkan muhimatu nabiyi sala allahu calayhi wasalama fii risaalatihi min albishaarati wannadaara wainqisaamu nnaasi fii hada maa bayna fariiqin fi ljannati wa fariiqin fi saciir muhimadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ee ahayd in waxa weeyaan rasuulka loo diray inuu gaaladana ku cabsigeliyo cadaab mu'miniintana janno ugu bushaareeyo guud ahaanna dadka uu digo qul yaa ayuha annaasu inamaa ana lakum nadiirun mubiin markii la caddeeyey shaqada iyo muhiimadda nebigu waxay tahay oo digista dadka ah inuu waxyiga gaadhsiiyo oo inta raacdayna u bushaareeyo inta ka baydhayna uu cabsigeliyo ayaa waxaa la tilmaamay risaalada nebigu uu la yimid dadkii inay laba ugu qaybsameen oo dee qolana ay ahlu naar noqotay qolana ay waxa weeyaan ahlu janno noqotay oo alla waxau yidhi faaladiina aamanuu wa camiluu saalixaati lahum makfiratun wa risqun kariim yacnii kuwa iimaanka iyo camalka saalixa laga helay waxay leeyihiin dembi dhaaf iyo risiq wanaagsan oo janno ah waa kuwa rasuulka rumeeye raacay waaladiina sacow fii aayaatina mucaajiziina ulaa'ika asxaabu aljaxiim kuwase u socdee u yacnii ka shaqeeyey inay aayaadka buriyaan oy beeniyaan iyagoo doonaya inay dadka diinta ka duwaan kuwaasi waa ahlu naar waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkan yacni ku tilmaamay markuu canaananayey nimankaa gaalada quraysheed ee rasuulka rumayn waayey waxa uu yidhi rabbi afalam yasiiruu fi lardi fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha aw aadaanun yasmacuuna biha fa innahaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur allah waxauu yidhi nimankan miyaanay dhulka marin si ay u arkaan dee dadkii ka horreeye wixii helay dabeed ugu waantoobaanoo wax ugu qaataan miyaanay lahayn qalbiyo ay wax ku kala gartaan wixii dhibaya wixii dheeftooda ku jirto miyaanay lahayn dhaga ay wax ku maqlayaan maqal ay ku intifaacaan oo maqalka dhegtun ku soo dhacayo looma jeede eh waa maqal waxay maqleen ay ku waantoobayaanoo wax ku qaadanayaan kadib alla waxa uu yidhi fa innahaa laa tacmal absaaru walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur indhahan xisiga aynu arkanaynu wax ku aragno lagama indhabeele eh qalbiyadaa laabta ku jiraa laga indhabeelaa macnuhu waxa weeye indhala-aantu ila intan xisigaenu arkanaba way ku dhacdaa oo lama diidayo oo sida indhaha qalbiga loo beelo ayaa indhahaynu wax ku aragnana loo beelaa waxaase loo jeedaa indhala-aanta dhibaatada ku dhaxalsiinaysa iyo cadaabkiiyo cuquubadu tan aad beelaysa indhihii adduunyada aad wax ku arkaysa ma aha oo in fara badan baa jiro indhihii intay beeleen adduunyada haddana maanta culimmada adduunka hormoodka u ee hogaamisaba ka mida iyagoo indhala waayo dee indhahay wax ku arkayeen adduunyada haba waayaan laakiin qalbigay ka indhaqabaan oo basarkii indhaha hadday waayeen basiiradii qalbiga ayay heleen oo basiiratulqalbi basiiradu waa ru'yada iyo aragga qalbiga qalbiga in wax laga fahmo oo laga garto basarkuna waa ru'yatulcayn isha in wax lagu arko marka waxaa loo jeedaa indhala-aanta khatarta ee cadaabka lagu galaa waa indhala-aanta qalbiga waa qalbigu inuu indhabeelo oo xaqa iyo baadilka uu kala saari waayo oo xumaha iyo samuhu ay u masoobaan oo isu mid u noqdaan qalbiga qofka inuu ka madoobaado halka lagu naargalaa waa kaas laakiin inaad indhahan adduunkaaad wax ku arkasuun inaad beesho dee ku naargeli maysid bal indhaha qofka intuu beelo ku sabraa jannuu ku helayaa oo waxa weeyaan sida xadiidka ku sugan addoonkaygu labaduu jeclaa markaan ku imtixaameen ka qaado waa labada indhood ee uu ku sabro jannaan ugu beddelaya ayaa xadiisulqudsiga alla uu ku lahaa tabaaraka wa tacaala marka yacnii indhala-aanta khatarta badani waa ta qalbiga ee tan indhaha xisigaynu arkana ma aha taa weeyaan macnaheedu fa innahaa laa tacma absaaru walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur waxay la mid tahay dee laysa man maata fastaraaxa bimayitin inama almeytu mayitu laxyaay yacni markii la sheegayay qofka isagoo nool dhintay qalbigiisu aanu noolayn inuu meytida rasmiga a yahay ayaa shaacirkaasi wuxuu lahaa nin intuu adduunyada rafaadkeedii ka dhintay la aasay kaa meyd lama yidhaahdee meytida rasmigii waa qofka isagoo socda qalbiga ka dhintay marka wuxuu u jeedaa kambadee waa meyd dhintee la aasaye laakiin meytida khatarta iyo dhibaatada badan lihi waa qofka isagoo dadka dhex socda qalbiga ka dhintay tanna waa sidii oo kale oo yacnii indhala-aanta rasmigaee cuquubo iyo cadaab lagu mutaa waxa weeye qofka isagoo indhaqabo dadkii dhex socda qalbiga ka indhabeelay ta khatartii taas weeyi waxaa kaloo aayaadkan ku sugan mowqifu shayaatiini min alambiyaa wa iftiraaqu nnaasi bisababi dalika ilaa mu'miniina wa kaafiriina wa caaqibati kullin minhum shayaadiintu mowqifka ay ka qaadanayaan ambiyada iyo waxyiga loo soo dhiibo iyo sida ay dadku arrintaa ugu qaybsamayaan ee ay gaalo iyo mu'miniin ugu qaybsamayaan iyo qolo walba meesha iyo madasha ay gelayaan ee ay marayaan allah waxau yihi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiyin ila ida tamanaa alqa shayطaanu fii umniyatih fayansakhu allahu maa yulqi shayطaanu uma yuxkimu allahu aayaatih wallahu caliimun xakiim aayaddaa rabbi wuxuu ku tilmaamay rasuul kastuu alla soo diro marka uu doono inuu akhriyo wixii loo waxyooday shaydaan wuxuu ku soo tuuraya waswaas iyo shubuhaad waxaa looga jeedaa macnaha dadka ayuu ku waswaasinaya oo shubuhaadu ku tuuraya uu odhanayo waa saaxir waa falallow waa sixir waa kaahin si aan loo rumaysan waxyiga iyo qur-aanka uu akhriyayo laakiin alla wuxuu ballan qaado uu yidhi ilaahay wuxuu tirtirayaa wasaawista shayddaanka oo dhan iyo tashuushka uu ku furaayo waxyiga ambiyadu ay akhriyayaan waxaanu sugayaa aayaadkiisa alleh tabaaraka wa tacaala maxaa shayddaanku u waswaasinayaa ee wasaawistaa ugu soo tuurayaa qiraa'ada iyo tilaawada ambiyada si alla uga yeelo waswaaska uu shayddaanku soo tuurayo miday ku fidnoobaan kuwa qalbiga ka jiran ee qalbigu qallalay ee mushrikiinta iyo munaafiqiinta kuwa ahlulcilmigiina ay u yaqiinsadaan xaqnimada qur'aanka oo waswaaskaa iyo tashuushkaa uu shayddaan soo tuurayo dadkii labay ugu qaybsameen mushrikiin iyo munaafiqiin iyo wixii la halmaalaa way ku fidnoobayaan oo waxay odhanayaan wax iyo qur-aan toona maahe waxani waa waswaas iyo sixir iyo waxa weeyaan shicir kuwa cilmiga la siiyeyna yaqiin iyo iimaan bay ka siyaadsanayaan oo waxay sii yaqiinsanayaan xaqnimada qur'aanka iyo waxyigay ambiyadu akhriyayaan labadaasay ugu qaybsamayaan haddaba aayaddan tafsiirka sida raajixee culimmadu ay u badan yihiin waxa weeye tamannaa bimacnaa talaa in lagu macneeyo akhrintii oo macnaha laga dhigo nebigu marka uu akhrinayo waxyigii loo waxyooday ayaa shaydaan waswaas iyo tashuush ku soo tuuraya ilaahayna waa ka zuulinayaa oo xaquu sugaya dadkiina labay ugu qaybsamayaan wax ku fidnooba iyo wax iimaan iyo yaqiinun sii kororsadoo sii siyaadsada labadaasay ugu qaybsamayaan gaaladii iyo mu'miniintii tamanaa bimacnaa talaa inay ku timaadana qur'aankana waa ku soo aroortay suuratulbaqarana waa inagu soo martay wa alla waxau ihi wa minhum ummiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya nimankii ahlukitaabkee yahuud waxaa ka mid a kuwa ummiyiinah oo aan waxba garanayn oon kitaabkii towraad ahaa ka garanayn ilaa amaaniya ay mujarad tilaawa biduuni fahmi almacaani macnaa waxaa ka mid a kuwa aan akhrin ay akhriyaan towraad mooye ereyadeed iyo xuruufteeda mooye macnaheed aan waxba ka garanayn marka ilaa amaaniya waa mujarad tilaawa wa qiraa'a akhrin ay ereyadeeda akhriyaan mooye macno kale kuwa aan ka fahmayn ayaa ahlu kitaabkii ka mid a kitaabka towraada kuwa aan wax kale towraad ka fahmayn tilaawaday akhriyayaan mooye wax kale marka ilaa amaaniya waa ilaa tilaawatan aw mujarada qiraa'a xasaan ibnu haabitna gabaygiisii uu cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu wa ardaah khawaarijtu markay dishay uu ku ammaanayay waxa uu yidhi tamanaa kitaaballaahi awala leylihi wa aakhirahaa laaqa ximaama almaqaadiri wuxuu yidhi kitaabkii ilaahay buu akhriyay habeenka awalkiisii hore habeenka gellinkii hore kitaabku haystuu akhrinayey gellinkii dambana dee maqaadirtii mowdku la kulmay oo dhagaarqabayaashii khawaarijtu waa kuwii dhiiggiisa dhulka ku daadiyey marka shaahidku waxa weeye tamanaa kitaaballaahi awala leylihi ay tala waa bimacna tilaawa marka macnaha raajixa ah ee ugu xooga badan waa tamanaa bimacnaa tala in lagu macneeyo waxaa kaloo bannaan tamaniga in macnihiisii asalka ahaa loo daayay tarajiga iyo rajaynta yacni wax yar culus oo sida lagu helaa ay adag tahay inuu qofku tamaniyuu jeclaadaa tamaniga la yidhaah marka macnuhu uu noqdo wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiyin ilaa idaa tamanaa adiga hortaa rasuul iyo nebi toona maanaan diri nebi allow ilaa haddaanu dirase idaa tamanaa rasuulku marka uu tamaniyuu jeclaado ay iimaana qowmi qoomkiisu inay rumeeyaan oo ay raacaan mar alle markuu tamaniyuu jeclaado hee alqa shaytaanu fii umniyati yacnii tamanigiisaas iyo doonistiisa shaydaan waswaas iyo tashuush buu ku furaya oo ku soo tuuraya oo dadkii inaanay rumayn oo diinta aanay qaadan ayuu ku waswaasinaya oo ku tashuushinaya marka tamanaa in macnaheedii rajada loo daayo macnuhuna laga dhigo marka uu rasuul tamaniyo qoomkiisii inay rumeeyaan oy raacaan shaydaankii baa ka waswaasinaya laakiin ilaahay baa waswaaska shaydaanka zuulinaya xaqana sugaya oo baaqi yeelaya kaasina waa tafsiir laakiin tafsiirka saddexaad waa tafsiir baatil ay culimmadu ku tilmaameen oon sax ahayn oo in la yidhaahdaa ilaa idaa tamanaa alqa shaytaanu fii umniyatihi ay alqaa fii tilaawatihi maa laysa minha calaa lisaanih in loo jeedo marka uu rasuulkii akhrinayo wixii loo waxyooday shaydaan baa carabkiisa ku soo tuuraya waxaan waxyigii ka mid ahayn oo dabeed si qaldan u akhriyaya rasuulka oo tafsiirka waxay u xujaysteen mufasiriinta qaarkood qisada la yidhaha qisatulkharaaniiq oo qisatulkharaaniiq waxa weeye nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo maka jooga ayaa bixadrati almushrikiin gole ay mushrikiin oo dhammi isugu timid oo caam ah ayuu ka akhriyey suuratu najmi suuradda wanajmi marka qisadaasi aan sugnayni waxay leedahay falamaa wasala markuu nebigu soo gaadhay afara'aytum allaata waalcuza wa manaata ahaalisata alukhraa markuu halkaa nebigu soo gaadhay hadalkaa lagaga warramaya asnaamtay ilaahay hayrkii caabudayeen gaaladu ayaa shaydaan carabkii nebiga wuxuu ku soo tuuray tilka alkharaaniiqu alculaa wa inna shafaacatahunna la turtajaa asnaamtaa sare shafaacadooda waa la rajaynayaa taasuu carabka ugu soo tuuray bay yidhahdeen shaydaan oo alkharaaniiq waa nooc shimbiraha ka mid a asal ahaan laakiin hadda waxaa loo jeedaa dee asnaamtay caabudayeen marka ereygaasaa rasuulka carabkii yacni carabkii rasuulka uu shaydaan ku soo tuuray ayay qisadani odhanaysaa markaasuu akhriyey tilka alkharaaniiqu alculaa wa inna shafaacatahunna la turtajaa markaasaa gaaloo dhammi intay farxeen mar alla markuu suuraddii dhammeeyey wax alla wixii halkaa joogay mushrikiin ay la sujuudeen nebiga oo sujuud ay daateen oo ay yidhaahdeen maanta ka horba ilaahyadayadii khayr kuma sheegin maantunbuu ammaanay markaasay la sujuudeen sheekhulalbaani calayhi raxmatullaah qisadaa wuxuu ka alifay risaalo la yidhaahda nasbulmajaaniiq linasfi qisati alkharaaniiq oo sheekhu uu ku radinaayo qisadaasi inaanay sanad ahaanna u sugnayn matni ahaanna u sugnayn kuna tilmaamayo nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa in laga dhowray oo marnaba aanu ka dhacayn maa dalla saaxibukum wamaa gawaa wamaa yantiqu cani alhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa ilaahay baa nebigiisa difaacay oo ammaanay oo ku tilmaamay wax loo waxyooday mooye wax kale inaanu ku hadlayn marka ilaahay baa uga markhaati kacay wamaa yantiqu cani alhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa suurtagal ma aha waxyiga loo waxyooday wax kale inuu shaydaan soo dhexgeliyo carabka nebiga uu soo mariyo wax suurowda ma aha marka calaa kullin qisadaasi mid sugan oo sax ah ma aha ee waa qiso baatil ah nebigana sala allahu calayhi wasalam carabkiisu waa ka hufan yaho ilaahay waa ka dhowray inuu ku soo dhaco uu ku hadlo waxaan ilaahay u ogolaan ama aanu u waxyoon arrintaasi mid dhacday iyo mid dhacasa midna ma aha waayo ilaahay waxa uu tilmaamay shaydaanku awliyadiisa inaanu awoodba ku lahay inuu ilaahay ka xijaabayo innahu laysa lahu sultaanun cala aladiina aamanuu xujo iyo awoodba kuma la shaydaan kuwa mu'miniintaabaa allau yidhi subxaana dee mu'miniinta imaamkooda ugu weyne hormoodka u hina waa nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam haddii mu'miniinta kaleba laga dhowray dee maxaad u malayn suubanihii nebi muxamed ee khayru khalqillaah uunkiiyo makhluuqaadkaba ugu mudnaa ma suurowdo inuu shaydaan carabkiisa wax soo mariyo marka khulaasadu waxay isugu soo ururaysaa uun ilaa idaa tamannaa bimacna tilaawa ow bimacna tamani maqsuudkuna uu yahay maaha carabkiisu wax ku soo tuuraye mar alla markuu akhrinayo ayuu wasaawisiiyo shubuhaad soo tuurayaa si aanay dadku qur-aankii u rumaysan ama mar alle markuu tamaniyo iimaanka qoomkiisa ayaa shaydaanku dadkii ka waswaasinayaa si aanay u rumaynin oon ay u raacin macnuhu waa sidaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala waswaaska waa zuulinaya oo meesha waa ka saaraya xaqa ayaanu sugayaa rabbi tabaaraka wa tacaala ilaahay waxa uu tilmaamay kuwa gaaladu inaanay ka zuulayn shaki walaa yazaalu aladiina kafaruu fii miryati minhu xataa taatiyahum saacatu bakta aw yaatiyahum cadaabu yowmin caqiib fii mirya waxaa lagu shabahay shakiga halkay ka gaadheen inuu shakigu shamlistuu koobay ishtimaala adarfi lilmadruuf sida darafku shayga madruufka u weeleeyuu u koobo oo dee marka la yidhaha almaau fi lkuuzi aw fi labriiq biyuhu weelka ayay ku dhex jiraan oo weelka daraf baa la ydhaha waa kii wax koobay shayga ku dhex jirana waa madruufkii kii la koobay dhinac walba laga hareereeyey markaa siday nimanku ugu xeel dheeraadeen shakiga qur'aanka ayaa waxaa laga dhigay ka'annamaa inuu shakigii daraf u yahay iyaga iyaguna madruufkii ay yihiin biyaha weelka ku dhex jiroo kale sida shaki dhinac walba uu ugaga dhacay marka fii miryatin shaki bay barhtanka ugu jiraan oo dhinac walba ka maray ay qur-aanka ka shakisan yihiin ilaa saacaddu ay kada ugu imanayso bakhtatan waa masdar munakar oo la xaalaynayo xaal ay tahay kadis ilin qofna lasii ogeysiin maaye ama uu yimaado maalinta madhalayska cadaabkeeda madhalays waxaa loo yidhi iyaga marka loo eego nisbadooda binisbati ilayhim waa maalin khayr ka madhan oo shar mooye khayr aanay arkayn iyagu waa xaggooda wamaa arsalnaa min rasuulin walaa nabiyin aayaddan waxaa deliishada culimmada yidhaha laa farqa bayna arasuuli waannabiy nebi iyo rasuul farqiba uma dhexeeyo waayo waxay yidhaahdeen wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nebiyin labadaba waxaa lagu salliday oo waxa weeyaan ku dhacaya arsalnaad oo ku camal falaysa marka rasuulkana waa la diray nebigana waa la diray labadaba arsalnaa baa ka horraysa wamaa arsalnaa maanaan dirin min qablika adigoo hortaa nebi allow min rasuulin rasuul maanaan dirin walaa nebiyin nebina maanaan dirin labadaba arsalnaa baa u taalla marka waxay yidhaahdeen rasuul kastaa waa nebi nebi kastaana waa rasuul waayo labadaba irsaalkii waa ku dhacaya marka waxay radinayaan oo ka hor imanayaan tafriiqa ay culimmada qaarkood yidhahdaan maya rasuul waa man uuxiya ilayhi wa umira bitabliiqi nebina man uuxiya ilayhi walam yu'mar bitabliiqih rasuulna waa kii loo waxyoodee la amray inuu dadka gaadhsiiye la diray nebina waa kii loo waxyooday un laakiin tabliiq iyo gaadhsiin aan la farin tafriiqaasina tafriiq saxa ma aha oo nebigu isagoo nebiya ayaa lana diraa oo waxa weeyaan la amraa inuu wax gaadhsiiyo laakiin culimmada qaarkood waxay ku tilmaameen tafriiqa ugu dhow in lagu kala saari karo rasuul iyo nebi tafriiqa ugu dhow ee lagu kala saari karo waxay ku tilmaameen in looga jeedo rasuulna ka waxa weeyaan lagu soo dejiyey inta loo waxyooday kitaab mustaqil oo madax bannaan si gaara isaga isaantiisa kitaab loogu soo dejiyey sii nebi muuse oo kale calayhi salaam nebina waxaa looga jeedaa ka aan lagu soo dejin kitaab loona waxyooday laakiin la amray uun kii ka horreeyey kitaabkiisa dadka inuu gaadhsiiyo biikhtisaar waxay yidhahan waxaa lagu kala saarayaa uun nebina wuxuu ku baaqayaa uun kitaabkii kii ka horreeyey oo isaga kitaab mustaqila looma soo dejin waa siday ambiyadii reer banu israa'iilna u badnaayeen oo kitaabkii towraad ahaa ee nebi muuse ayuunbaa wax alla wixii ambiye ka dambaysay ay ku baaqayeen oo dadka ay ku kala xukumayeen ilaa nebi ciise laga soo gaaro oo isaga injiil lagu soo dejiyey in alla intii kale u dhexaysay maa beyna muusa wa ciisa towraadunbaa nebigii lasoo diraaba dadka ku xukumayay marka waxay dhahen nebi waa ka kitaab hore uun dadka ugu yeedhaye isaga kitaab cusub aan lagu soo dejin rasuulna ka kitaab cusub isaga lagu soo dejiyey laakiin xagga tabliiqa labaduba waa mukalaf oo rasuulkuna dadka wax wuu gaadhsiinayaa nebiguna wuu gaadhsiinayaa mid walbana waa loo waxyooday wladiina haajaruu fii sabiili اllahi uma qutiluu aw maatuu layarsuqanahum allahu risqan xasana waina allaha lahuwa khayru raasiqiin labada aayadood ee u dambeeya waxaa alla ku tilmaamay fadliga iyo abaalka ay leeyihiin ilaahay dartii dadka u hijrooda muhaajiriintii hore iyagaa hormood u ah oo muhaajir oo dhan marka la sheego hormood waxa u ah nebi maxamed sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisi waxa kaloo soo gelaya ilaa qiyaamaha cid kasta oo ka hijroota meel lagu dhibay diinteeda ku muujin kari weyday una hijroota meelay ilaahay ku caabudi kartay diinteeda ku muujin karto oo ilaa yowmina haada qofka waddan gaale intuu ka soo hijroodo waddan islaam yimaada dee waa muhaajir ajarkii hijradana waa helaya walow kuwaa horeyuu gaadhinba qof kastoo macaasida iyo xumaanta ka hijrooda ee ka tagaana waa muhaajir oo hijrada ajar ajar wanaagsan buu helayaa oo walmuhaajiru man hajara maa naha allaahu canhu huwa nafsuhu muhaajir ilaahay wuxuu u ballan qaaday dadka ilaahay dartii u hijrooda kuwii hore iyo kuwii dambaba ee xumaan iyo dembi oo dhanna ka durka haddii la dilo iyo haddaan la dilina iskooda ay u dhintaanba arsaaqad wanaagsan allah inuu siinayo inta wax arsaaqdana allah ugu mudan oo ugu khayr badan tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo rabbi ballan qaaday inuu gelinayo meel ay raalli ka yihiin oo jannada ah wa ina allaha la caliimun xaliim ilaahay waa mid dulqaad badan oo ogaal iyo awood badan tabaaraka wa tacaala ina allaha alla yudaaficu wuu difaacayaa can aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo ghawaa'il almushrikiin mushrikiinta iyo dhibaatooyinkooda ayuu ka difaacayaa ina allaha alla laa yuxibu ma jecla kulla khawaanin mid khiyaamo badan dhammaantii kaasoo kafuurin gaalnimo badan labaduba waa siiqatu mubaalaga facaal iyo facuul udina waxaa loo ogolaaday liladiina kuwii yuqaataluuna lala dagaalamaya biannahum dulimuu bisababi annahum dulimuu in la dulmay darteed loola dirirayey kuwaas waxaa loo ogolaaday ay filqitaali dee dagaalkii waa loo idmay ila markii hore mamnuuc buu ka ahayo kufu aydiyakum waaqiimu salaa ayay marayeene wa ina allaha allana calaa nasrihim gargaaridooda laqadiirun waa awoodaah waxaa looga jeedaa iyagoon jihaadba gelin ilaahay jihaad la-aan iyo dagaal la-aan buu ugu gargaari karaaye waase laysku imtixaamaya oo jihaadka waa lagu kala baxayaa walow yashaau allahu lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacd ilaahay hadduu doono wuxuu ka guulaysan lahaa gaalo oo waxa weeyaan uu jabin lahaa dee jihaad la-aan iyadoon dagaalba la qaadin ha yeeshee jihaadka wuxuu u jideeyey si uu barhkiinba barhka kale ugu imtixaamo oo ka runta sheegaya ka kale u kala baxaan ma kaana allahu liyadara almuuminiina calaa maa antum calayh xataa yamiisa alkhabiisa min aayib ilaahay ma ahaanin kii kaga tegaya mu'miniintu waxay ku sugan yihiin aayarun sidaa lagu daynayo iyadoon la imtixaamin ilaa uu kala saaro ka xun iyo ka wanaagsan oo mu'minka iyo munaafiqu ay kala baxaan waxaa lagu kala baxayaana dee waa imtixaanka allah waxau yihi aladiina waa kuwii ukhrijuu la saaray min diyaarihim guryahooda laga saaray bikayri xaqin xaqdarro lagaga saaray ilaa an yaquuluu mustathnaa minhuga u soo qadar oo sida jamalku uu futuuxaadka ku soo qadarayo ay maa ukhrijuu bishayin min alashyaa shay ashyaada ka mida laguma barabixin oo waxay galeen oo laga goynaya darteed looma bixin ilaa an yaquuluu ay ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane wax kale looma bixin rabbuna allah rabbigayo waa allaah yacnii rabbigayo waa allaah mooyaane inay yidhaahdeene wax kale looma barabixinayo oo sababta loo bixinayaa keliya waxa weeyi inay rubuubiyada rabbi iyo uluuhiyadiisa qireen oo ay sugeen allah waxau yihi walowlaa dafcu llaah ilaahay reebiddiisu haddaanay jiri lahayn way jirtaaye annaasa dadka uu ku reebayo ka beddel bacdahum barhkoodu ku reebayo bibacdin barhka kale haddaanay taasi jiri lahayn hee lahuddimat waa la dumin lahaa sawaamicu macaabidda ay kuwa ruhbaantaee cubbaaddu mowlacyada ay ku cibaadaysanayaan waa laga dumin lahaa iyo wa biyacun kaniisadaha nasaaradana waa la dumin lahaa iyo wa salawaatun waa macaabidulyahuud kaniisadaha yahuuddana waa la dumin lahaa wa masaajidu masaajidana waa la dumin lahaa masaajidadaasoo yudkaru lagu xusayo fiihaa dhexdeeda ismullaahi ilaahay magaciisa kaiiran in fara badan macnaha rabbi wuxuu tilmaamayaa haddaan dadka layska horgeynayn oo barhkood qooqa iyo kibirka ay sameeyaan barhka kale aan laga horgeynayn si ay isaga celiyaan taasi haddaanay jiri lahayn oo dadka ciddii qooqdaba cid kale aan laga horgeynayn oon lagu celinayn qooqooda iyo kibirkooda dee fasaad baa dhici lahaa oo qooqa iyo kibirka gaaladu ay sameeyaan waxaa lagu celinayaa oo laga horgeynayaa jihaadka ay mu'miniintu kala hortegayaan si ay u edbiyaan oo waxa weeyaan meeshooda ay u joojiyaan oo tallaabo aanay u qaadin allah waxau idhi walayansuranna allah wallaahi layansuranna allahu ilaahay waa u gargaari oo waa u gargaari man axad buu u hiilin rabbi axadkaasoo yansuruhu ilaahay u hiilinaya ilaahay hiil kale kaagama baahnee nasruhu waa nasru diinih wa dacwatih waa inaad diinta alleh iyo dacwadiisa aada u hiiliso oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam aada rumaysood raacdo oo xaqa aad taageerto hiilka ilaahay waa kaas markaa qofka xaqa iyo diinta u hiiliya ayaa rabbina u hiilinaya waayo ina allaha alla la qawiyun mid xoog badan weeye casiizun oo qaalib ah marka muslimiintu maantu waxay nasri u heli waayeen waayo ilaahay baanay u hiilin isna u hiilin maayo laakiin markay diinta alla u hiiliyaan ay kor yeelaan ee iimaanka iyo islaamnimada ka run sheegaan waa shaki la-aan ilaahayna inuu u hiilinayo gacanta sare iyo libintana ay helayaan oo walan yajcal allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila laakiin maanta maxay waddo ugu heleen dee taxqiiqu liimaan iimaankii dhabta ahaa iyo caqiidadii saxda ahayd maynaan rumayne yacni wax badan baa inaga dhiman oo daciif inaga ah yacni maynaan xaqiijin waxa weeyaan heerkii iimaanka laga doonayey maynaan gaadhsiin laakiin mu'miniinta xaqiiqigaee dhabta ah gaal kama sarrayn karo alla wuxuu yidhi aladiina waa kuwii kuwaannu u hiilinaynaa in makannaahum fil ardi haddaannu dhulka u dhiibno aqaamuu salaata salaada oogayey wa aatowu zakaata sakadana bixinayey wa amaruu amrayey dadka bilmacruufi waxa wanaagsan oo wanaha uu diiday cani lmunkari xumaantana walilaahi alla ayaa iskale caaqibatu lumuuri arrimaha cidhibtooda dambe wa in yukadibuuka nebi muxamedow adiga kuwan quraysheed hadday ku beeniyaan faqad kadabad waxa beenisay waa loogu horreeyey qablahum iyaga hortood waxa beeniyey rusushoodii qowma nuuxin nuux qoomkiisii ayaa beeniyey iyo wa caadun ree caad iyo wa hamuudu ree hamuud iyo wa qowmu ibraahiima ibraahim qoomkiisii iyo wa qowmu luutin luut qoomkiisii iyo wa asxaabu madyana ree madyan wa kudiba waa la beeniyey muusa nebi muusena waa la beeniyey oo faamlaytu dabeed waanu kaadiye baa alla yidhi lilkaafiriina kuwa gaalada ah suma akhadtuhum dabeed waan qabtay ee fa kayfa sideebaa kaana u ahaaday nakiiri ay inkaarii calayhim bitakdiibihim yacni diidmada aan ku diidayey beenintay beeninayaan een ku inkirayey cidhibtii ka dhalatay siday noqotay marka maxalligu jalaaleynka wuxuu soo qadarayaa ay huwa waaqicun mowqicahu meeshiisii buu dhacay alla ilahe meel munaasabuu ku dhacay allah waxau ihi faka'ayan in badan oo min qaryatin magaala ee ahlu qarya ayaa ahlaknaahaanu halaagnay walxaali hiya qaryadu daalimatu mid dulmi fashay ay tahay oo fa hiya qaryadaasi khaawiyatu mid ku dhacday weeyi calaa curuushihaa saqafyadeeday ku duldhacday wa bi'rin ceel badana ceelkaas oo mucatalatin laga tegey iyo wa qasrin guri iyo fooq badana kaasoo mashiidin la kor yeelay afalam yasiiruu miyaanay soconin fil ardi ay cala alardi arlada korkeeda miyaanay soconin oo fatakuuna lahum quluubun oo fatakuuna dee hadday socdaan ay u ahaata lahum iyaga quluubun qalbiyaal qalbiyada oo yacqiluuna ay wax ku garanayaan bihaa qalbiyada aw aadaanun ama dhaga ay u ahaadaan dhagaha oo yasmacuuna ay wax ku maqlayaan bihaa dhagaha fa innahaa qisa eh qisadiiyo arrintu waxay tahay laa tacmaa ma indhabeelaan al absaaru aragyadu ma indhabeelaan walaakin ha yeeshee tacmaa waxa indhabeesha alquluubu qalbiyada allatii qalbiyadaasoo fi suduuri laabaha dhexdooda ku sugan macnaha indhala-aanta rasmiga ee cuquubo iyo cadaab lagu galaa waa indhala-aanta qalbiga qalbiga haddaad ka indhabeesho ayaad dee ku cadaab geli laakiin indhahan xisiga ee adduunyada haddaad beesho dee waxba ku yeeli maayaan sidaada kale haddaad u toosan tahay alla waxau ihi wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan nebi allow bilcadaabi cadaabkiibay kaa degdegsanayaanoy noo keen ku leeyihiin walan yukhlifa allaahu walxaal bay degdegsanayaan lan yukhlifa allaahu ilaahay aan u baajinayn wacdahu ballanqaadkiisa iyo yaboohiisa uu ku yaboohay xilliga uu cadaabka keenayo wa inna yowman maalin oo cinda rabbika rabbiga agtiisa ahaatayna ka alfi sana yacnii kun sannadood oo kale weeye kunka sannadoodoo mima kii atacuduuna aad tirsanaysaan oo suuratulmacaarijna fii yowmin kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana konton kun oo sannadood baa lagu qadaray kanna alfu sana kun sannadood culimmadu waxay ku jamciyeen waa biikhtilaafi xaali lmu'mini waalkaafir oo dee fa yatuulu wayascubu cala alkaafir wayaqsuru wayashulu cala almu'min qofka gaalka ah wuu ku dheeraanayaa wuu ku cuslaanayaa yacnii konton kun oo sannadood baa lagu qadaray muuminkana wuu u gaabanayaa wuu u fududaanayaa ka alfi sana baa layidhi ilaahay aayaad kalenu ku tilmaamay oo yacnii inuu gaalka ku culus yahay dee muuminkana uu fudud yahay wa almulku yowmaidin ilxaqu liraxmaan wa kaana yowman cala alkaafiriina casiira allah waxau yidhi mulkiga iyo boqortooyada rasmigii maalinta qiyaame ilaah raxmaankay u sugnaatay waana maalin gaalada ku culus waxaa laga fahmayaa dee mu'miniinta waa u fudud yahay faidaa nuqira fi naaquuri fadalika yowmaidin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir yacni mar alla marka suurta lagu dhufto maalinkaasi waa maalin culus gaaladana aan u fududayne ku culus marka waxaa lagu jamciyey uun muddada fara badan ee zaa'idkii waa xagga gaalada culayska qabsanaya muddada yarina waa xagga mu'miniintaoo labadu waxay kala tilmaamayaan uun qolana in loo fududaynayo qolana lagu cuslaynayo alla waxau ihi waka'ayin badana ama waka'ayin in badanoo min qaryatin tuulaa ee ahlu qarya ayaa amlaytu an ukaadiya lahaa iyada walxaal hiya qaryadu daalimatun mid dulmi fashoo gaalowda ay tahay waa dulmigii weynaa adulmu alakbar kufrigii weeyaane waalkaafiruuna hum adaalimuun uma akhadtuhaa dabeed waan qabtay oo wailaya xaggaygu ahaaday almasiiru ay ilmarjicu waalma'aab noqodka dambena xaggaygu ahaaday qul waxaad tidhaha nebi allow yaa ayuha annaasu dadkiiow innamaa ana anigu waxaan idiin uhun lakum idinka nadiirun dige mubiinun ay bayinu nadaara digistiisu ay caddahay dee dadkii waa qaybsamayaane faaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey lahum waxay leeyihin makfiratun dembi dhaaf iyo wa risqun arsaaqad arsaaqadaasoo kariimun wanaagsan waa jannadee waaladiina kuwa sacow u socday fii aayaatina ay fii ibtaali aayaatina aayaadkayaga inay buriyaan oo beeniyaan mucaajisiina xaale ayiin kuwa cajsi gelinaya mu'miniinta oo inta rasuulka raacdana doonaya inay diinta ka duwaan oo iimaanka ka hor joogsadaan maxalligu wuxuu odhanayaa ay yuhabbituunahum can iliimaan iimaankii ayaa ay ka sarfinayaan oo ka leexinayaan oo ka horjoogsanayaan kuwa noocaasihi ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljaxiim jaxiima asxaabteeda weeyi wamaa arsalnaa maanaan dirin min qablika adiga hortaa nebi allow min rasuulin rasuul iyo walaa nebiyin nebi toona ilaa haddii aanu dirase idaa tamannaa markuu akhriya nebigu waa tilaawadii eh alqaa waxa uu ku tuuri jiray ashaydaanu shaydaanku fii umniyatih qiraa'adiisa iyo tilaawadiisa waxa uu ku soo tuuri jiray ay alwasaawisa washubah wasaawis iyo shubah ayuu soo tuuri jiray si dadka looga shakisiiyo inuu wax yahay ama qur-aan yahay fa yansakhu allah dabed ilaahay waa zuulin jira oo waa nasakhi jiray maa yulqi shaydaanu shaydaan waxa uu soo tuurayo ilaahay waa nasakhi jiray uma yuxkimu allah dabed ilaahay waxa uu sugi jiray aayaatih aayaadkiisa alla uu sugi jiray wallaahu allana caliimun kii cilmi badan weeyi xakiimun ee xukm iyo xikmad baleh liyajcala allaah laamtu waa laamu cillo tacliilkuna waxa weeyi alqa shaydaanu fii umniyatihi limaada alqa shaydaan maxaa shaydaan qiraa'ada nebiga ugu tuurayaa wasaawis waa liyajcala allaahu si uu alla uga yeedho tamanigii haddaad ku macnaysana waa la miduunoo markuu tamaniye hanuunka qoomkiisa muxuu shaydaan uga waswaasinayaa dadka waa liyajcala allah marka liyajcala faacilkeedu waa allah maxaa shaydaan wasaawistaa u soo tuurayaa liyajcala si uga yeelo huwa alleh maa yulqi shaydaanu shaydaan wuxuu soo tuurayo fitnatan fitna si uu uga yeelo liladiina kuwii ay ku fidnoobaan fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda uu ku sugnaa maradun cudurku waa maradu shubuhaad ama maradu shahawaad labadaba waa ku bukaan kii shubuhaadka iyo shakiga iyo nifaaq iyo gaalnimada iyo kii shahawaadka iyo macaasida iyo fawaaxishtaba iyo walqaasiyati kuway qallashay quluubuhum qalbiyadoodu si kuwa qalbiga ka jiran ee ka buka iyo kuwa qalbigu qallalay fitno ay ugu noqoto wasaawista iyo shubahaadkaasi wa ina adaalimiina kuwa daalimiinta ee gaalada ah ee naftooda ku dulmiyey kufriga iyo waalishraaki billaah la fii shiqaaqin khilaaf ba ay ku sugan yihiin khilaafkaasoo baciidin fog waliyaclama waa tacliil haani oo labaad oo alqa shaydaanudii hore ku xidh oo shaydaan wuxuu u waswaasinayaa liyajcala iyo waliyaclama si ay u ogaadaan aladiina kuwii uutuulcilma cilmiga la siiyey annahu qur'aanku alxaqu xaq inuu yahay oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaaday oo fa yu'minu dabeed ay u rumeeyaan bihi qur-aankii ay u rumeeyaan oo fatukhbita dabeed ay ugu khushuucdo lahu xaqaasi iyo qur'aankaas quluubuhum qalbiyadoodu ay ugu khushuucaan wa ina allaha alleh lahaadi aladiina kuwii ka hanuuninaya weeyi aamanuu rumeeyey ilaa siraatin mustaqiimin ji toosan ayuu ku hanuuninayaa oo dariiqa islaamnimada iyo sunnadiiyo towxiidka adduunyada iyo dariiqa jannada aakhiro walaa yazaalu ka zuuli maayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay fii miryatin shaki dhexdii ka zuuli maayaan shaki dhexdiisa inay ku sugnaadaan oo minhu ay min alqur'aani qur-aanka xaggiisa ay ka shakisnaadaan xataa taatiya hum asaacatu ilaa saacadda qiyaamo uga imanayso bakhtatan xaal ay tahay kadis aw yaatiyahum ama uu uga imanayo cadaabu yowmin maalin cadaabkii maalinkaasoo caqiimin madhalaysa macnaha khayr ka madhan marka iyaga loo eego almulku boqortinimada iyo lahaanshuhu yowmaydin maalintaa qiyaame lilaah maalin walba mulkigeeda allaalehe maxaa maalintaa loo gaar yeelay waayo liintihaa'i iddicaa'i lmulki yowmaidin adduunka waxbaa la sheeg sheegan jire sheegashadii baa maalintaa dhammaatay oo markuu alla yidhaa liman ilmulku lyowm qof juuq odhanayaa ma jiro ilaa rabbi isagu naftiisa u jawaabuu yidhaahdo lilaahi alwaaxid alqahaar marka maaliki yowmiiddiin bay la mid tahay maalin walba isagoo leh maalintaa waxa gaar loogu xusay cid wax sheeganasaan jirin marka alla wuxuu yidhi almulku boqortinimada iyo lahaanshuhu yowmaydin maalintaa lilaah alla ayuunbuu u sugnaaday oo yaxkumu waa kala xukumayaa rabbi baynahum dhexdooda si guud markii xukumkii rabbi loo sheegay ayaa waxaa la faahfaahinayaa xukumka ilaahay ku kala saaraya waa maxay dee waa qolo walba meesheeda inuu mariyo munaasabka ah faaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsan sameeyey fii jannaati naciimi nicmooyinka waxyaabaha lagu nicmaysto jannooyinkeedii bay ku sugan yihiin waaladiina wixii kafaruu gaaloobayna oo wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayga beeniyey fa ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaabba ay leeyihiin cadaabkaasoo muhiinun dulleeya oo adduunka hadday ku kibri jireen halkanaa lagu kibri jabinayaa oo iyagoo dullaysan bay naarta jahannamo gelayaan sayadkhuluuna jahannama daakhiriin waaladiina akhyaartii haajaruu hijrooday fii sabiili illaah ilaahay dartii kuwii u hijrooday humma qutiluu dabeed la laayay oo la dilay aw maatuu amase dhintay layarsuqannahum allaahu ilaahay waxa uu ku arsaaqi doonaa risqan risiq baa uu ku arsaaqi doonaa risiqaas oo xasanan wanaagsan oo jannada ah wa ina allaha allana lahuwa alleh khayruuraasiqiina inta wax arsaaqda ka u khayrka badan weeyi layudkhilannahum wallee ilaahay wuxuu gelin uu gelin mudkhalan makaanu gelitaan meel la galo oo yardawnahu ay raalli ka yihiin meel la galo oy raalli ka yihiin baa rabbi uu gelin waa jannada eh wa ina allaha allana lacaliimun kii cilmi badan weeyi xaliimun ee dulqaad badan wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online